mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada batabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka sandugsiyeedka cusub ee madarasada caydaruus faraceeda degmada batabaan ee gobolka hiiraan munaasabadda oo si heer saraa loo soo agaasimaya waxaa ka qayb gala maamulka madarasada waalidiin arday culummada deegaanka iyada oo lagu muujinayo muhiimadda waxbarashadu ay leedahay jielka soo koraya iyo doorka madarasadu ay ka qaadato horumarinta bulshada ugu horeyn mid ka mid ah maamulka madarasada caydaruus faraceeda degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay macadkan waxaa la yidhaahdaa machad alcayduruus waa machad arrimaha diinta lagu barto culumta shareecada islaamka lagu barto hadday tahay qiraa'ad iyo hadday tahay shareecada islaamka labadaba hadda machadkan matabaan ka furan wuxuu u shaqeeyaa saddex qaybood ama saddex qismi ayuu ka kooban yahay qismi waa culumta shareecada islaamka qismina waa qiraa'aadka iyo tajwiidka qismina waa taxfiidu lqur'aani alkariim xifdisiinta qur-aanka kariimka ah saddexda qismi baa ardaa dhigata insha allah waxaan rajaynaynaa ardada u horeysa inay noo qalin jebiso sanadkan hadda soo socda dhammaadkiisa bisha shacbaan insha allahu tacaala dhanka kale qaar ka mida waalidiintii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay ahamiyadda culumta diiniga ay u leedahay caruurtooda dada iyo jiinkeeda macalimiinta soo barbaaris way mahadsan yihiin annagana waan u mahad celinaynaa ilaahay idankiisa runtii waxaan ammaanayaa culummadii macalimiintii amulayaashii ardadan soo saartay ee gacanta ku haysa ilaa hadda runtii waa guul usoo hoyata degmada sanadahan dambe runtii arrinta horumarinta degmada matamaan waxbarashada ee qaybaha diiniga aad ka miro dhalisaan juhdi badan gelisaan wakti siisaan waktiga la idinku bixinayo iyo cilmiga la idinku bixinayo waa inay idinka muuqdaan ugu dambeyntii mas-uuliyiintii ka socday maamulka degmada matabaan ayaa bogaadiyey madarasada dadaalka ay ugu jirto iftiiminta waxbarashada diinta islaamka waxa ayna ballan qaadeen in ay garab istaagi doonaan dhanka horumarka waxbarashada diiniga ah matabaan wax badan baa ku soo kordhay waxa ugu muhiimsan ee matabaan ku soo kordhana waxay yihiin waxbarashada waxaa ilaahay mahaddiisa inaan maanta haysano macad ay duruus ee diinta munasalkaa ilaahay noo soo dejiyey mataqaanaa la barayo waxbarashada
macadka cayduruus ayaa ka mid ah macaayidda waaweyn ee ku yaala qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka waxaana lagu bartaa culuumta diiniga ah